الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkast xalqadeenna waxaa marti inoogu ah maanta mar kale sheekh cabdililaah marka hore sheekhanaa soo dhowow waayahay waxaan rabnaa xalqadan inaan ku falanqayno sheekhanaa weeraradii koob iyo tobankii sebtembar bal marka hore aan dib ugu laabanno ka hor weeraradii koob iyo tobankii sebtembar sidee buu u ahaa wadciga guud ee caalamka islaamka gaar ahaan khuraasaan iyo afghanistaan halkaas oo ay ku sugnaayeen hoggaanka mujaahidiinta alqaacida bismillaah alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah intaynan dhicin dhacdadii weyneed ee koob iyo tobanka sebtembar aynan dhicin caalamku sidan u yaala insha allahu tacaala waxay ku soo beegantay ama horteed caalamku suu ahaa waagi hore waxaa jiri jiray laba quwadood oo isu dheelitiran oo la odhan jiray niman waarso la odhan jiray iyo niman laodhan jiray nato baas maarti adduunka maarti ku loolimayey xoogaa wayna isu dheelitirnaayeen oo qoloba qolada kale maaragta ayay waabsan jirtay marka iyada ah waxaa dhacday qoladii laga reeyey reer waarso ahayd ay dhaceen wixii la odhan jiray atixaadda sofiya ta ugu tunweyna u kala daatay mukhaabaraadkii reer galbeedku ay kala daadiyeen iyagoo adeegsanaya ninkii la odhan jiray mikhail gorbajof oo marka madaxweynihii ruushka laftiisa ahaa marka caalamku wuxuu waxay yidhaahdaan alqudbu waaxid meel qura inuu dhinac qura u socdo miisaankii hal meel buu maray maraykan baa isu arkay inuu isagu quwadda keliya adduunka ka talinaysa uu yahay oo isu bixiyey booliiska caalamkaba inuu yahay ama shurdatul caalam isu bixiyey dhinacaasu saasay ahayd waxaa markaa oo kaloo jirtay maraykanku mar uu maarata adduunka islaamka uu aad u soo galay bay ahayd oo markii hore badahu ka ilaashan jiray oo beriga u soo degey oo ciraaqna uu ku soo qaaday wixii ay u bixiyeen caasifatu saxraa quwaadkii reer ciraaq iyo quwaadkii sadaam xuseen la burburiyey iyadoo lagu marmarsoonayo kuweyt buu galay sadaam xuseen uu qabsaday iyadoo markaa waxay ku soo beegantay ciidamadii maraykanku ay beriga u soo degeen oo mamlaka carabiya sacuudiya ay qabsadeen oo erebooryadii caadiga ahaa ama madaaradii caadiga ahaa ee madaniga ahaa isu bedeleen madaara oo caskari ah sida madaarkii xaail xagga xuduud ciraaq ku yaalay waxay ku soo beegantay iyadoo raggii markaa ka kacay arrinta oo ka dhiidhiyey oo usaama bin bilaadin iyo raggii lamid ahaa aad loo cadaadiyey oo usaama binlaadin waxaaba xoolihiisiina lala wareegay tajmiid lagu sameeyey maalkiisii jinsiyaddii sacuudigana laga qaaday oo layidhi sacuudi waa ma tihid markii dambena uu u baxsaday xagga suudaan u baxsaday suudaanna lagu diray oo la yidhi ninkaa haddaydan qaban waydin burburinaynaa mar labaad uu ka baxsaday oo khorasaan u baxsaday markaas warkaa sheekhood gadaal wuxuu ugu laabtay meesha la yihahdo afghanistan ama khorasaan buu ku laabtay waxay ku soo beegantay iyadoo culimadii reer sacuudiya la qabqabtay ama culimadii jasiirada joogay oo aan ka xusuusto doctor safar alxawaali iyo iyo ninkii la odhan jiray salmaan cawda iyo raggaas la xirxiday markay dhawaaqeen oo ciidamadan ay diideen soo galay dhulka ay diideen waxay ku soo beegantay iyadoo yuhuuddu gacanta ay maarata furatay oo ay si xadaafa junuub lubnaan koonfurta lubnaan iyo falastiin ay markaa weerar ba-an ku hayso waxay ku soo beegantay iyadoo oo ka horreeyey intaa dhacdo dhici waxaa ka horreysay afghanistan oo u noqonsay meel aamin oo ay isku aaminaan qaadadii hogaankii qaacida ay isku aaminaan oo ay meesha gabaad ka dhigtaan waxay kaloo ku soo aaday iyadoo daalibaan ay qabsadeen khorasaan oo xukun islaami meesha uu ka dhashay oo wixii weligeedba de gaalo iyo reer galbeed iska ilaalinayeen oo ahaa inaan xukun islaami adduunka mar dambe kusoo noqon ay arrintaas ay ka hoos baxday oo daalibaan ay markaa dowla islaamiya imaara islaamiya ay ka dhiseen afghanistan ay ka dhiseen waxay iyadoo kale kusoo beegantay iyadoo soomaaliya qudheeda quwaadka marata maraykanku ay hore usoo farageliyeen waxaa kale kusoo beegantay iyadoo dhacdan tii ugu weyneed bay ahayd laakiin qaacida ay nabaro u geysatay maxaa layada maraykanka oo xoogaa juug ay gaadhay sidii wixii ka dhacay daarasalaam iyo nairobi safaradii ku dhacay iyo wixii ku dhacay baakhiradii weyneed ama markabkii weynaay kool la odhan jiray waxyaabaha cadan isagana lagu beegsaday xaaladdu saasay markaa u taallay iyadoo waxay kusoo beegantay caalamkii carabtu ay isu dhiibeen maraykan oo xataa uu yidhi waxaad samaysataan quwaad loo yaqaano dircul jaziira sadaam xuseen iyo carabta kale ad iska celinaysaan waxay kusoo beegantay iyadoo dadku markaa ay u haystaan dadka de aan wax la socon ama aan iimaankooda saa u dhisnayn maraykanka wax ka hortegi karaba inay jirin iyadoo la aaminsan yahay bay kusoo beegantay marka saasay u taallay insha allahu tacaala wadcu saas u yaalay dhacdooyinkaas ka hor waxay ku soo beeganta oo kale iyadoo raggii ka dagaalamay afghanistan ee isugu yimi halka ee meelo badan ka yimi adduunka carab ha u badnaadeene iyadoo maraykanku amar ku bixiyey inaan meesha laga dhameeyo laga tirtiro oo laga saaro oo waxana ay maaragtay dalalka intay ku noqdeen jeelasha laga buuxiyey waxana ay buuraha dee galeen oo dagaal diyaar garoobeen waxana intay ingiriis iyo u gacan haadiyeen oo yidhahdeen waxaan siinaynaa nabadgelyo ama ama waxaa layihahdaa lujuuc siyaasi ay halka aadeen oo saaxadii markaa ay ka furan tahay dagaal maraykanku ku hayo oo dagaalkan ka hor maraykanku dagaal buu ku jiray oo maaragtay aan uusan aad u cilaansan laakiin muslimka waxba ulama hadhin waa la dagaalamayey waana baabi'inayey waxaan isleeyahay inahaas saas ayaa ugu muhiimsan ugu muhiimsan waa tahay markii ugu horreysay ee aad maqasho dhacdadii koob iyo tobankii sebtembar gorme ahayd sheekhana sideese ku maqashay maxaad dareentay xilligaasi xadadka iyo ahamiyaddiisana intee ayuu kugu qaatay inaad istiicaabto
inta waxaan ku sugnaa magaalada la yihahda bishaawar oo bishaawar waa magaalo madiina afghaniya iyo madiina bakistaniya labadaba aan odhan karno xagga juqraafiyan gaalada kusoo dartay bakistan intay afghanistan ka soo goysay oo hadda siyaasiyan waxay raacsan tahay bakistan laakiin shacabka ku nool waa shacabkii lagu qabsaday ee bakistan lasoo raaciyey waa shacabka loo yaqaano bashtoonka oo afghaanta ah ku nool meeshaasaan joogay xadaskana waxaan maqlay maalintuu dhacay lafteedii baan maqlay oona arkay isagoo wixii dhacayeen xadiskii uu dhacayo ayaan la kulmay goor galabay ahayd waa xusuustaa oo isla maalintii koob iyo tobankii sebtembar bay ahayd goor galaboo casar lasoo tukada casar kadib bay ahayd marka berigaa waxaa jirtay qanaadkan layahda jaziira ayaa caalamka ku cusbaa caalam carabiga ku cusbaa iyo islaamkaba ku cusbaa oo markaas dardar la soo baxay marka waxaa meeshana guryaha dadku internetka awood uma wada lahayn inay wada gashadaan ama ka daawadaan marka waxaa jirtay waxaa la saaran jiray suxuun waaweyn ama dhish wixii loo yaqaanabaa ninkii haysta unbaa aad u daawan jiray walaal suuri oo la yidhaahdo abumuthana suuri ayaa wuxuu ka mas-uulka ahaa ama mudiir ka ahaa dhakhtar ku yaala bishaawar oo reer kuweyt ay sameeyeen oo loo yaqaanay mustashfa kuweyt alkhayr kuweytii khayrka badnaa baa u dhistay dadka reer afghanistan bay ka wadaan halkaasuu joogay marka aniga iyo walaal nin kaloo la yidhaahdo ibraahim alacdami oo ciraaqi ah abu xudeyfa maarata kunyadiisu ahayd baan inkeen aynu musana u tagno galabta soo daawana jaziira soo daawane markaan usoo galay uu noo furay dhacdadiin baan la kulanaba sarihio dhacaya diyaaradihiio baalka ku dhufanaya maxaliya caalamkii marka xoogaa waxay nagu noqotay shay sadma ama kedis oo kale wax maaragtay aan suuragal ahayn marun baa waxaanum oo xaqiiqa mise waa wax la jilayo waa garta arrintii waan yaabnay xataa ayarkii ciraaqi la socday isagoo lahjadiisa ku hadlaya buu la yaabay markaasuu leeyay yaabee suduuq jidiib wuxuu leeyahay hadaa layaab ma runbaa musawaab wax horteeda ka muuqaa leeyahay dhammaan marka waa aamusnay indhaha un baan ka daawanay marka maalintaa saas xaalku ha meeshaas ayaan kula kulmay iyadoo xadiskii dhacayo kolle anugu goorgale baan joognay laakiin dhacdadu way naga horreyso de waxaa faraq ku jira tawqiidka ayaa maraykanka iyo isku wakti maaha iyo iyo bakistan isku wakti maaha waxaan filaya waqti anugu daawanayno ka hor toban saacadood ka hor iyo wax lamida inuu wax xadas ku dhacay laakiin iyaga goor subaxay u ahayd waa xusuustaa goorta oo maraykan wax ka dhaceen subax bay barqay ahayd wax saas annaguna markaa galab baan joognaa bagastaan waan joognaa marka faraq baa jira arrintu way naga horeysay laakiin annagu waxaan la kulanay iyadiyo sidii life oo kale kusoo celcelinaya qanaad kusoo celcelinay kusoo celcelinay sawiradii taas bay ahayd maxaad dareenteen waxaan dareen xaqiiqatan yani waa ama kaag waxa leeyahay soomaalida ama dahsha yani waxaan ma runba ma beenba qof walba aqli waa kala aamusnay xataa saddexdii meesha fadhina waa kala aamusnay nin walba indhahun buu ka daawadaa daawadaa daawada shib baa nidhi arrintii marka dambe waxaa noo dhacday un kali inuu xadas dhacay yahay laakiin waxaan dareennama wuxuu ahaa markiiba markii maaragtay aanu goobtii ka kacnay oo dadkii la kulanay qaarba dadkii isku mid maaha qaar waxay leeyihiin arrintan qaacidaa samaysay bay leeyihiin oo waa tii usaama maaragtay uu u goodiyey maraykan iyo reer galbeedka u goodiyey qaar waxay leeyihin maye waxaa sameeyey maraykanka laftiisa mukhaabaraadkaa sameeyey say marmarsiinyo uga helaan in afghanistan iyo xukuumad taalibaan islaamiya ay ridaan qaar waxay leeyihin yuhuuddaa samaysadoo say maaragtay maraykanka ugu dirto oo u baabi reer afghanistan iyo loo baabiyo qaacido wixii ka jooga meelahaas loo baabi'iyo laakiin anagu kolleyba ina dhacdo dhaba tahay oo in dhalanteed iyo wax filila jeli ahayna waan aragnay muddona ayay nagu qaadatay laakiin saan arrintu istawcaab usan u fahamno xoogaa intii muddo oo aaraab badani soo dhacday marba dadka qaar wax taxliilinayaan akhirkeedii arrintay dhab bay noqotay xaqiiqay noqotay sidii ay ahayd baanuna u rumaysanay oo maarata u ogaanay oo waxay noo sheegeen raggii buuraha ka qabanaya ka imanaya wasiiristan iyo meelahaas ina raggii qaadada ayba halkaas xaflad ku samaysteen isugu hambaliyeynayeen oo iyagu ay ka dambeeyeen arrinta marka waa inoo caddaatay xilligaasi hadda waxaa laga joogaa sheekhana afar iyo labaatan sano maxaa ka xasuusataa dareenkii iyo shucuurkii ay muslimiintu ku qaabileen ghazawaadkii manhattan wallahi waxaan odhan karaa shucuurku waxay waxa layaha shucuur musdawij kala duwan oo dadka qaarba sibay waxaan ay dareen dareenkoodu ahaa qaar saan kuu sheegay dee dadka kaba dhacsan oo iyagu aan la socon marin wax la yeeli karo aan la socon maaragtay qaacidayn awooddaa leedahay iyagu riwaayadaha beenta yuhuud baa samaysay iyo maraykan baa samaysay iyo waxaan run maaha iyo oo maxay qaacida u samaynaysaa maraykan laba daaroodoo laga dumiyey maxay yeelaysaa uu ka aargoosanaya muslimiintu waa nagu soo duulayaa rag saasay hawsha u wadeen rarkii laakiin dareenka saaraa oo arrintan la socday oo dee la socday hadiidaadkii sheekhu uu bixinayey iyo dhaartii u dhaaranayay maraykan iyo u dhaaranayay maaragtay inuu ayan maraykan nabad ku joogan ilaa si dhaba looga dareemo nabadaas falastiin looga dareemo markaasu inay argoosi tahay oo maaragtay arrintu ay tahay maaragtay argoosi laga argoosanayo maraykanka ayay farxadna way ku dareemeen dadka ayaga farxad bay ku dareemeen farxad bay maaragtay ku qaabileen oo waxaan xusuustaa iyagoo shawaaricdii bishaawar afgaantu ay ku wasaacayaan ama dadka u qaybinayaan xalwayaadka ama macaan kuwa igu jecel yihiin mindhi waxay yidhaha mindhi yaha mindhi ay qaybinayaan oo faraxsan yihiin marka shucuurka muslimiintu ninkii muslimiinta maarata dareenkooda dee la qabay ee jeclaa inay muslimiintu guulaysato ee aaminsanaa muslimiintu ilaahay maaragtay u gargaari karo wax kasta ay samayn karaan haddii ilaahay ku taageero saasuu u farxay laakiin ninkii awalba qalbiisu iska bukay ama xukuumaadka ka qaadanayay wararka iyo mukhaabaraadka gaalada isagu sidaa kale uu dhigayayoo qaacida waxa ma samayn karto intaa way taal daran tahay qaacida diyaarada ina kaxayso yaa baray waxaasaan maqli jirin sida ku cad taariikhda sheekhana horaantii markii weeraradu ay dhaceen alqaacida ma sheegan mas-uuliyadda weeraradaasi weliba waa i dafirtay sida taariikhda aan ku hayno taas oo ahayd culays ka dhashay marxaladdii xilligaa lagu jiray dhinacyada loo malaynayey inay ka dambeeyeen yaa ka mid ahaa oo dadku ay saadaalinayeen
saan horeba maarata xoogaa bidhaamiyey waxaa dadku ay lahaayeen qaacida awooddan ma laha hadday maarata iyadu samaysa way sheegan lahayd way ku faani lahayd marka nimanka yuhuudda ah ee muusaad la yidhahda iyo mukhaabaraadkooda iyo c i da maraykanka iska kaashaday jihadaas ayaa samaysay waxaan inagu waxaan samayn karna maaha oo iyadoo loo raadinaya marmarsiyo sidii muslimiinta loogu soo duulo ayaa maaragtay jihaadkaasay dadku ay u malaynayeen dad badanna waxay aaminsanaayeen oo markiiba dee warku idaacadaha ka bixin iyo qaacidana si si toosa uga soo bixina laakiin markay soo gaadhay wixii ka dhacay wasiiristan iyo meelihii ay qaadadu joogtay iyo xafladihii lagu samaystay marka ragna de waxay u qaadeen harkiiba waxaa leeyahay inay qaacida samaystay way u caddaatay laakiin dadka kale wahamkaas iskaga noolaayeen mukhaabaraadkan maraykankaa sameeyey mukhaabaraadkan yuhuuddaa sameeyey inagu ma samayn karo labadaas unbaa qolyaha jihooyin ka dambeeyey saddexdaasu ahayn dad aaminsan inay qaacida samaysay samayn karto ayna samaysay iyo dad aaminsan inay ayan samayn karin oo gaaladu ay soo soo maleegtay arrinta labadaas ay u kala baxsanayeen dadku waaya maraykanku si aan miisaamneyn ayuu sheekhana uga falceliyey weeraradan markii ay dhaceen isagoo ku dhawaaqay dagaal saliibi ah oo ka dhanaa muslimiinta ma kuu muuqataa sheekhana in alqaacida ay si fudud ku awooday in wejiga dhabta ah ee maraykanka ay bannaanka soo dhigto muslimiinta caalamkana ay tusiso arintu saas wey sidaas arintu ahayd maraykanku horta dagaal wuu ku jiray marka horeba ma aamusna gacmahana uma laabnayn wuu dagaalamay muslimiinta u baabiinayay laakiin si tartiib tartiiba oo aan maaragtay caan calan ahayn oo aada u muujisan oo caalamku dadka dadweynuhu inta badan la socon oo dagaalka u waday haldoorka dad ummaddu beegsanayay meelaha muhiimku ka garaacaya sida meeshan ku sheegaya shifaa iyo wixii lamida iyo wixii maarata isdhahda muslimiinta ay faa'ido u leeyihin oo dhan dagaal wuu ku jiray laakiin qaacida usaama ugu horeeyo ilaahay maarata shahaadisla ka aqbale waxay aaminsanaayeen waxa hawshan oo dhan wada ee xukaamtan carabta meesha ku haya inay maraykanka tahay isla markaa dadkii reer jaziira alcarabiya ee sacuudiga u badnaa iyo khaliijka xukuumadihii bay ka dambeeyaan xukuumadihii bay ka dambeeyaan xataa culimadoodii ayaa xukaamtii u arkaya inay yihiin maxaa la yihahdaa weliyu amriga inay yihiin maxaa la yihahdaa amiirulmuminiin iyo oliyaal amar oo dadkii uu u seexinaya saama markaa intuu sacuudiga ku dhufan lahaa ama uu ku dhufan lahaa meelo kaleo khaliijka ah wuxuu doortay inuu markuu maraykan ku dhufto radul ficilka wax kasoo bixi kara jawaabta kasoo bixi karta shucuubtaas iyo iyo xukaamta iyo xukaamtan wixii kasoo baxay markiiba inay dhaleecayn iyo qaacido ay afka maaragtay waxba ula hadhin af iyo adin ula hadhin maraykankana ay la safteen markuu ninkii boosh uu yidhi dadku ama annaga midna raacay ha noqdeen iyo mid qaacido raaca oo baaba-a marka waa kuwa iyagoo dhan cadaysta inay raacayaan marka qaacido aad bay maaragtay wejigii xaqiiqigaha ee dhabtaha ayaa wax ka rogtay qanaacii bay ka rogtay wixii isku qarinayay waxayna xusuustay inuu maraykanku uusan qaacido keliyana u jeedin taalibaan keliyana u jeedin muslimiintao dhan inuu baabiyo uu maaragtay ay hadafkiisu yahay saas inay taa muujiyaan bayna ay u beegsadeen isaga laftiisa oo waatuu saami odhan jiray maraykanku waxaa weeye ra'sul afca waa abeesada madaxeedii abeesada hadii madaxa laga dilo inta kale awood ma laha waatuu kale odhan jiray ameerika waa hubalul casar waa waa sanamkii adduunka casrigan ugu weynaa marka isaga haddii la baabiyo wax kale way raacayaan marka maraykan markii lagu dhuftay markiiba isma hayne si aan maarata miisaanen yaa ayuu maarata kaga jawaabay waatuu ninkii bosh ninkii markaa xukumaya waatuu issoo taaga uu yidhi waa xarbi saliibiya marka dambe may uma jeedin waatay isku daya inay qariyaan marka wejigii dhabtahaa ayaa soo baxay taasuna waatay ay raadinaysay ama ay rabtay qaacida inay ummadda u tusto inuu maraykan sidaa yahay
sheekhana saamaynta weeraradan marka laga hadlayo afghanistan way ka duwaneyd dalalka kale madaxii hore ee lajinada sharciga mujaahidiinta alqaacida sheekh abu xafsa al murutani oo bixiyey waraysiyo dhaadheer wuxuu ku tilmaamay in reer afghanistan ay aad ugu farxeen weeraradii dhacay sababtuna waxay ahayd in muslimiintu ay aad u nacayeen maraykanka adigu xilligaasi sheekhana waxaad joogtay deegaanada u dhexeeya xuduudda bakistan iyo afghanistan ma mulaaxadaysay arinta uu sheegayo sheekh abu xabsa almurutani jawaabtu haaha weye saasay ahayd sheekh waxaan filaya wuxuu joogay isagoo qandahaar buu joogay gudaha afghanistan buu ku jiray aniguna maalinta waxaan ku sugnaa magaalada bishaawar oo saan sheegay magaala afghani reer afghaanna maaratay iska leeyihiin bakistaanna xoog loogu soo daray oo ingiriiskii hore islamaarkii hore saa uu ka yeelay laakiin shacabka ku nooli ay shacabka reer afghanistan ay yihiin reer afghanistanna sidoodaba gaalo way necab yihiin dabiicadooda gaalo way necab yihiin waxaa la yidhahdaa waa maqbaratul imbaradoriyaat waxay baabi'iyeen nimanka ingiriis loo jira ku baabaayo oo marka intay cadhoodeen ay bishaawar iyo maaragtay magaalooyinkan mardaan iyo kusoo darayaan bakistan kusoo darayaan waxay baabi'iyeen imbaradooradii shuuciga ahayd ee soofiyetka ku burburtay waxaa ku burburay kadib tii maaragtay maraykanka ahayd oo u dambeysay oo ay ku burburtay waa dad gaalada necab aad bay marka u farxeen marka jugtay ay arkeen ama daawadeen ama maqleen wixii ku dhacay maraykan aad bay ugu farxeen waxaan xusuustaa magaalada bishaawar la yahdo maalintaan kuu sheegayo iyo maalmihii ka dambeeyey dadku maxalkaad soo gasho ama dukaankaad soo gasho ama baqaalada meeshaad soo gasho waxay wazacayaan weliba hadday kuu garkaan dadkii muhaajiriinta carabtii inaad tahay raggi wax sameeyey halwad baasaa lagu dhiibaya lagaa qaadan haddaa taa lacagta bixi taa waa lagaa diidaya marka aad bay u faraxsanaayeen waana sidaa sheekh u sheegay reer afghanistan aad bay ugu farxaan arrintan runtii taa habeenkaas markii galabtii la daawaday habeenkii habeenkii dhan magaalada rasaas baa ka dhacaysay dadkaas waa dad isku hubaysan qabaa'ilkii baa hubkooda iska wata rasaas baa habeenkii hore dhacaysay maalmaha iyo maalmihii ka dambeeyana wataan kuu sheegay maxalkaad gasho haddaad shay waxyaalahan ay laysu hadeeyey aad ka dalbato waxyaala macmacaanka gaar ahaan int- markaad aad tirahdo maarata ama kiila xalwada ii saar ama laba ii saar tirahdo may may lacag laga qaadi maayo ku leeyahy isagoo ku faraxsan yani idinka caraba idinka mujaa idinka raggeena mujaahinta u yimid dagaalka meesha ayaa geystay arrinta arrintaa darteed baa madaxa dadka saaraya ayaantaas oo Mhm.
iyaga carabta marka aad bay ugu farxeen xaqiiqatan aad bay ugu farxeen arrintaas waaya Een, dhicitaankii weeraradii koob iyo tobankii sebtembar maxay dadku een, ku macneeyeen wixii dhacay mase u muuqatay muslimiinta xilligaa in maraykanka uu soo qaadi doono een, weerar baaxad leh oo uu ridi doono dowladdii islaamiga ee afghanistan Eh, dadku runtii waxay yani ku macnaynayeen dadku saan kuu sheegay laba nooc bay ahaayeen qaar maraykanka kabada iska rabo oo inuu islaamkan inuu adduunka xukumaa iyagu aan waxweyn meel weyn- meel weyn ay boos ugu jirinba kuwaas iyagu in maraykan wax loo geystana way nabcaayeen waxaan xusuustaa kuwa malaha ay u xereysnaayeen waxa la yidhi is- spons- eh, sponsorka la oran jiray oo maraykan raba inay aadaan oo markii waxay dhaceen meelaha ka caytamayo le maraykanna wax lama yeelin annagana maslaxa- maslaxa- mas- eh, safaaraddu albaab- albaabaday naga xidhatay fiisada la siin maayo isaga waxaba ugu weyn waxaan muslimiinta iyo gaalo dhex maraya waxa uga weynba fiisaha uu maraykan ku aadayaba noocaasi way jiraan iyagu saas kuwaas kuwaasay ku macnaynayeen dee ragga kalena waxay ku macnaynayeen oo qadiyadda fahamsan oo islaamka dee la tacaadufaya iyo qof kastoo muslim wuxuu ku- wuxuu maaragtay ku cabiraya inay tahay aargoosi oo loo aargoynayo oo loo aarayo wixii maraykanku shucuubta muslimka uu ku hayay gaar ahaan meesha filistiin la yidhaahdo watuu usaama lahaa markii la la weydiiyey baryaha kadib wuxuu lahaa markii arrintu xad xad dhaaftay oo reer falastiin wax ku dhacaya aan aragnay xataa uu kusoo daray soomaaliya uu leeyahay iyo dacmiga maaragtay reer qarbigu ay maaragtay muslimiinta soomaaliya ay isugu tageen ay la dagaalamayaan oo aan aragnay wuxuu leeyahay acmaasha foosha xun ee ruushku ka samaynayo muslimiinta ku- ku- ee u geysanaya muslimiinta shiishaan ku nool oo aan aragnay wuxuu leeyahay hindigo hinuuddu waxay ku samaynayaan muslimiinta mustadacafiina reer kashmiir oo aan aragnay buu leeyahay cadownimada yuhuudda ee ka soo Mhm.
horjeeda eh, eh, ka dhacaysa cadow- em, weerarada ka dhacaya lubnaan ayaantaa junuub lubnaan baa wax ka socdeen oo maraykan- oo yuhuuddu garaacaysa lubnaan waxaa ka dhacaya iyo quwaatul ameerikiya maaragtay oo- oo soo gal- oo aanu aragnay ciidamadii maraykanka oo bi- bilaadul xarameyn qabsaday oo aan aragnay wuxuu leeyahay eh, dacmiga iyo kaalmada aan xadka lahayn ay maraykanka u geysanayaan yuhuudda u geysanayaan ay ay siinayaan ay ku garab taagan yihiin intaa markaan aragnay ayaan ugu kaliftay buu leeyahay inaanu da- eh, qaadno oo xa- camaliyaddan aan- aan- aan maaragtay aan samayno wuxuu kaloo dee dhaartiisii waad garanaysaa markii qofkii saa u fahamsan oo tahdiidkii sheekhu bixinayey iyo arrimaha iyo waxa dhacay isku xidha wuxuu fahmayey arrinta inay qaacida ka dambaysay sheekhu haddii ku dhaarta u lahaa dee uqsimu billaahi alcadiimi aladii rafaca asamaa'a bilaa camad lan taxluma ameerika walaa man yaciishu fi ameerika bilamn qabla an naciishahu waaqican fi filastiin sheekhu ku dhaaranaya wuxuu leeyahay ilaaha samadan taagay tiir la'aan baan ku dhaartaye wuxuu leeyahay maraykanka kuma riyoonayaan iyo dadka maraykanka ku nooli inay nabad maarata amni kuma riyoonayaan ilaan anagu amnigaa ku helno si dhaba uga helno filistiin looga helo oo reer falastiin ama amni ay helaan oo xas- maaragtay xasilooni ay helaan oo dagaalka iyo lag- lagu wada laga joojiyo وقبل أن تخرج أبو ليه جميع قوات الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم daartaa sheekha ninkii dee fahamsan iyo tahdiidkaas muslimiintu iskama dhaartaan waxay sameeyaan way ka dhabeeyaan marka arrinkiisa u fahamsanaana wuxuu ogaaday arrintan inay tahay wuxuu u fasirtay inay tahay aargoosi oo hubalkii casriga laga laga aargoostay ayuu ahay
Een, waxaan la soconaa sheekhana weeraradaas markay dhaceen kadib maraykanka inuu duulaan soo qaaday oo imaaradii islaamiga ee afghanistan dumiyey arrintaa dadku ma sii saadaalinayeen inuu tallaabo noocaasa maraykanka qaadi karo Ha- xaqiiqatan qofkii ma- marka hore saan ku noolaa wuu sii wuu sii saadaalinayay oo iyadan eh, la burburin maaragtay taawaradii la burburin oo dhacdadu ayaan dhicin ayuu maraykanku mar kasta wuxuu odhanayay taalibaan haddaydan soo dhiibin usaama bin laadin xukunkiina waan ka tuuraynaa meesha waad ba- baabi'inaynaa mar uu lacag iyo ku qaarqay ku xaawilo inuu ku siiyo eh, imaaradii reer afghanistan sida mulla cumar oo kale iyo intuu maal soo diro uu yidhaahdo waan dhisaynaa dadkaan idiin dhisaynaa lacag baan idinka dharjinaynaa iyo maruu silaax iyo hub ku hadidaba wuu soo dhaaranayay maraykanku waana ka go'nayd inuu afghanistan eh, imaara islaamiya uu rido oo marmarsiiyon bay tahay iska noqotaye hore buu ugu hameeyey arrintan hore buu ugu hameeyey oo dee khadkii casaaye uu- saddexdii shay oo ho- hoosta khadka ka mariyey oo ahaa inaan islaamka wax dowlad islaam isku xukumta ayaan ka dhalan inaan jihaadka iyo maaragtay qori aan arki karin inaan wax ku hamiya khilaafa islaamiya aan arki karin saddexdii ay diideen reer galbeed iyo maraykan ay diideen saddexdii laba ka mid a afghanistan markaas ka socotay oo waxay ahayd jihaadkiina waa ka socday imaara islaamiyana waa laga dhiso islaam isku xukunta khaliifadiina waaba dhagaxii horreeye baa la dhigayo imaara islaamiya waxay ahayd inay dhagaxii horreeye oo khilaafa islaamiya maaragtay lagu dhisay ahayd marka wuu rabay inuu baabi'iyo waana la filayay inuu soo weerari doono reer afghanistan iyo raggii qaacidee jooga meeshaas aad bay u tawaqacayeen inuu maraykanku uu soo weerari doono dee maraykanku marka horeba kama marnaynoo waktigaa ku horbu rag beegsanaya oo diyaarahaysa daronis ku beegsanaya ku leynaya meesha marka arrintaas arrin mutawaqac ayay ahayd waa tahay waxaa jiray sheekhana muuqaalo uu baahiyey kanaalka aljaziira oo xilligaasi la kulmay shakhsiyaad ka tirsanaa mujaahidiinta laguna soo bandhigay xoga muhiim ah oo ku saabsanaa weeraradii koob iyo tobankii sebtembar goortii kugu horreysay ee muuqaaladaasi aad daawatay halkii ayaad joogtay oo aad ku sugneyd maxaadna dareentay markii aad aragtay wejiyada qaar ka mid ah haliyadii maraykanka dacarta leefsiiyey maxaa qalbigaa ku soo dhacay oo dareentay xaqiiqatan qofkii horeeya oo arko maaragtay oo cilaamka ka soo muuqda oo la kulanto maratay weli wax filaya muqaabalada waxaa sameysay qanaad jaziira samaysay waryahoodii la odhan jiray yusri fawda barnaamijkii siriyo liqaaya odhan jiray ninkaas ayaa dhacdid u horeysay qofka ay u horeeya qaabileenna saan isleeya wuxuu ahaa ramsi bin shayba ayuu ahaa wiilkii reer yamaneed ayuu ahaa oo xiriiriyihii ahaa isku xiraya raggii dagaalamayey ee maaragtay howlahan fulinayay munasiqoodii ahaa ama isku xirahoodii ahaa isaga laftiisuna rabay dagaalka inuu ka qayb galo oo uu diyaaradahaas duminaya daaraha duminaya kamid noqda laakiin fiisihii maraykanka loo diiday ninkaasu qofka horeeya arko qaabilaan iclaamku qaabilaan sawirada uu soo bandhigay markii dambe oo raggii camaliyada fuliyey markaan arkana de qof kastoo muslimas u farxay aad baan u farxay oo waxaan ogaaday de ummaddu inuu weli nool dad nooli ku jiraan ummadda dad nool inay ku jiraan oo wax qaban kara oo hamigooda hime caaliya leh oo adduunkan in khilaafa islaamiya lagu soo celiyo hamigooda yahay naftooda u horaya markaan arkay wujuuhda maaragtay maxamed cadiya iyo raggii lamid aha aad baan arrintaas maaragtay yaan maaragtay runtii ay farxad ii gelisay waxaana ogaaday de inay maaragtay ummadda nooshahay weli weli rag nooli ay ku jiraan aad ma arrintaan ugu farxay waqti ugu horreeyay aan arkayna waxay ahayd laba kun iyo labadii waxaa meeshan joogayna waxay ahayd meelihii aan ku noolaa bishaaro iyo meelahaas ahayd markii heshiisiina soo deysay markiiba dadkii waxaan isleeyahay ugu horreeyay arkay inaan ka mid ahaa ayaan isleeyahay insha allahu tacaala waa garta maxaan ka naqaanaa haliyadii fuliyey weeraradii koob iyo tobankii sebtembar walahi raggaas waxaa rag dhalinyaro ah oo ilaahay maaragtay u dooray arrintaa inay sameeyaan oo maaragtay weliba rag mutacalimiin ay ahaayeen oo rag dayaariina ama maaragtay diyaaradaha duuliyaala iyo rag maaragtay muhandisiin oo injineera ay ahaayeen oo dhammaantood reer galbeedka maaragtay wax ku bartay ama ka baranayo arday ka ahabay ahaayeen kolle magacyadan xusuusto ninkii waxaan isleeyahay isagaa hogaankooda ahaa maxamed cadda waa nin reer masara oo maasha allah raggii hogaankii buu ahaa waxaan filayaa diyaaraddii u horreysay oo burushka koonf ku dhacdayna ninkii hogaamiyay isagu ahaa haani xanjuuri nin layihahdan ka xusuustaa waxaan ka xusuustaa magacyadu way badnaayeen rag badan bay ahaayeen siyaad jaraax iyo raggiisii baan ka xusuustaa sagaal iyo tobankama magacyadooda hadda magacyada usoo dhici maayo dhammaantood laakiin ragga dhammaan yani raggaas raggan kala dhicin bay ahaayeen oo xulay ahaayeen raggaas de waxay ahaa rag maarata ummadda maaragtay madaxeeda insha allah kor u qaaday bay ahaayeen gaalana afka ciidii u geliyey marka ragga waxaan leenahay ilaahay sagaal iyo tobanka ahaa ee camaliyadda fuliya iyo kuwii kale oo maskaxdii ka dambeysay ahaa camaliyadan ragga fuliya rag kalaa ka jira iyaguna door weyn ka qaatay ama dee raggii sidii khaalid sheekh iyo raggii lamid ahaa raggaas qudheedu waxaan kama dhacaan raggaa camaliyadda galay raggaas oo dhan waxaan leenahay iyo raggii deeqaadada ahaye takhdiidiya arrinta ee khorasaan maaragtay ku karkariyay arrinta dhammaantoodba waxaan leeyahay ummadda madaxooda kor u qaadeen ilaahay maanta gidda way wada shahiideen qaarna xabsiyada gaalada ayay ku jeebaysan yihiin waxaan leeyahay kuwa maaragtay ilaahay la kulmayo shuhadaadaana ilaahay firdows ulaclaa ku harsaaqo kuwa oo gaalada u xidhanna ilaahay ha sii daayo oo ka fakiyo gaalada gacanta ku haysa noloshana ilaahay khaatimo fiican ha ugu khatimayaan leeyahay maxaad nooga sheegi kartaa sheekhana waxay muslimiintu ka dheefeen khasawaadkii koob iyo tobankii sebteembar maxaase laga baran karaa weeradaas muslimiintu weerarada wax badan bay ka dheefeen saan isleeyahay horta quwaddii adduunka maalinta ay rabtay inay ku amar ku taaglayso oo maraykan la odhan jiray oo kibirsanayd quwadda iyada awooddoodii baa la tusay nimanka maraykanku waxay ahaayeen niman maarata maalinta inay dee ilaahnimo in adduunka inay ilaah u yihiin isu dhiga bay ahaayeen si iyagu u arkayeen waxay ku hadli jireen oo odhan jireen dabacooda baa jiray cadow alaxmar iyo cadow alakhdar bay odhan jireen cadow alaxmar meel baan saaray waa ruushkii wixii loo odhan jiray aljeesh alaxmar ee ruushkii markay iyo maxaa sofiyetka baabiiyeen cadowgii akhdarka ahaa baa noo hadhay oo islaamka u jeedaan cadowgii cagaaraa ayaa noo hadhay islaamka haddii goor calaamadiis waxaa lagu yaqaanaa cagaarki waxaas marka waxay taasay u dhaaranayeen waxayna odhan jireen cadowgaas waa mid jiifa oo weli hurda laakiin intuusan toosin intuusan toosin hadduu toosan lama kari kara intuusan toosin yaan rabnaa meeshiisa inaan ku baabi'ino oo raggooda maarata maxaliliintooda iyo raggooda dee wax takhadiidiya munadiriintooda saasay hala qabto cadowgaas waa kii hore waa baabay kanna ha lagu daray ku taami jireen marka waxyaalaha laga faa'iday cadowgii saa u fakerayey ee islaamka inuu baabi'iyo rabay ee adduunkana maaragtay isu dhigay isaga inuu ka taliyo oo ku dhawaaqa waxa loo yahda cawlama cawlama adduunku inuu yahay qarya caalamiya global village waxay odhan jireen u bixiya adduunku waa hal qaryo hal dhaqan ha yeesho hal meel ha laga xukumo wax kaloo ka leexsan ama wax kaloo ku fikra lama ogola ninka nimankasta arrinta isu dhigay ayaa warkoodii la beeniyey waxaa laga faa'idaystay marka haymanadii amerikaanka iyo maarata isdhul qabsigiisii iyo islaamkii rabo inuu baabiiyo in la xakameeyey taa waa laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday nimankii maraykan ahaa dee in maarata heybadoodii hoos loo dhigo oo meelaha la beegsaday saad arkaysid waxaa weeye meelihii ugu muhiimsanaa meelihii ugu muhiimsanaa weeyaan waa ilihii dhaqaalihii ugu muhiimsanaa iyo meeshii ciidankooda maraykanka laga xukumayey waxa bantagoonka u yaqaanaan meelaha hayowi ay ahaayeen meelihii ugu muhiimsanaa ayaa la beegsaday dhaqaalihii dhulka la geliyey oo maraykan maalintii ilaahay maanta uu kasoo kaban la'yahay dhaqaalihii maarata ka burburay inuu soo kabsado waa ilaahda awoodi la'yahay ciidankoodii isu arkayey maxaan lais hortaagi karin oo inuusan ninka jundiga amerikaanka inaa maarata wax dhiba loo geysan karin loo arkayana waxaa la ogaaday inuu adcaf geesh yahay ka ugu daciifsan adduunka ciidamada ugu daciifsan weligood waxaa la sheegaa maraykanku meelu ku guulaysaba lama arag
dagaaladuu galay dhiiqooyinku galay iyo dagaaladuu galay xarbu kuuriya waxa la yidhahdu galay kun sagaal boqol lix iyo kontonkii waa ku baaba'ay xarbu fietnam buu galay toddobaatanaadkii ama dhowr iyo lixdankii sideed iyo lixdankii laga soo bilaabay ilaa toddobaatankii koodii maalma ku jiray wuu ku baaba'ay wuxuu galay soomaaliya u yimi sagaashan iyo saddexdii labadii meelahaas isagoo uu ka baxsaday oo ka cararay uu ku jabay afghanistan buu yimi in maanta aragnaa inuu ku jabay ciraaq buu burburiyey oo quwaddii maaragtay ciraaq ka talinaysay sadaam xuseen iyo wuxuu ciidankiisa igu burburiyey laakiin ciraaq qudheeda guule kama gaadhin isagoo wax uu ka dheefay arag buu iskaga baxay oo hadda wax yarba jawaab yar buu kusii hadhay meelo yaryar meelahana inuu ka baxo baa rabaaba hadda uu iskaga cararo almuhim maraykan nimanka la yidhaahdaa meel ay guula ka soo hooyeenba lama arko iyagoo saa u litaa adduunka haddana wuxuu haystay inta iclaamkoodii iyo dee lagu iyo warbaahintoodii lagu kadmay lagu kadsoomay waxaa loo arkay waxaan la loodin karin taasna waxaa la tusay caalamka waxaa la tusay maraykanka inuu yahay wax aada u liito oo laga adkaan karo oo laga adkaan karo oo meel la saari karo taasna waa wax kale laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday in ummadda islaamka loo muujiyo oo qaar u haysteen maraykanka dee ku hamiyaan oo inay fiisa ka helaan yaa mar maraykanka ku gaadhsiiyo caalamul xor idaacada intay samaysteen dadka saa ugu buufin jireen baa waxaa la ogaaday waxaanu inay iska tahay beenbeen iyo dhalanteeda ee waxaa xiqdiga ku jira iyo xumaantay islaamka u hayaan iyo cadaawadda u hayaan baa bannaanka lasoo dhigay markuu boosh intuu dhaartay uu yidhi wax kasta oo maarata iga soo horjeeda waan laynaya oo uusan kala soocin raggii la dagaalamayey iyo dadkii maxasta ahaa ee dumar iyo caruur lahaa iyo uusan kala soocin markaana taasa bannaanka waxay soo dhigtay dee qof uun qalbigu ka daboolan yahay mooye maanta waxaa la ogaaday maraykan wax khayra iyo wax u hayo iyo wax saanu muslimiinta u hayo inayan jirin taasna bannaankii u soo baxday taas soo baxday waxaa kaloo suuragal noqotay dee in lagu dhiirado in maraykanka hadda qaacido kastoo dad kale ay ku dhiiradaan inay wax u geystaan oo xagga waxaa la yihahdaa in maraykanka wax liitaya markii la ogaaday dad badan baa maanta laga raba inay ku fikirayaan inay la dagaalamaan heybadiisana taan kuu sheegay waxbaa la jebiyey lianno ahdaaftii ugu muhiimsanaa oo caskariga ahayd ama dhaqaalahayd baa laga burburiyey waxaa kaloo ka soo baxay laga faa'iiday shuculadii ama dhimbiishii jihaadku inay fitay oo hadda caalamkii dhanba meel badan ay ka oogan tahay berigaa iyada ahaa hadda saxaraa alqarbiya iyo dhulka saaxilka galbeedka africa jihaad saas uu kama socon laaka maanta maasha allahu tacaala intaasoo dalbay isku ballaariyeen walaalihii maaragtay mujaahidiinta ahaa soomaaliya waa toona insha allah sharqi afriqiya waxweyn baa ka socda jaziirada carabiya ka socotaa meelo kale ka socotaa dhimbiishii jihaadkuna way fiday waa laga faa'iiday oo markuu maraykanka colaad u qaaday dee dadki inay wax iska caabiyaan oo cadowgan maaragtay aan waxba ka reebeen inay qoriga u qaataanna taasna waa laga faa'iiday waxaa kaloo laga faa'iiday waxaa jiray tandiimiyo ururka khurasaan iyo meelaha lamida ka jihaadayey oo iska yar madax banaana laakiin markii arintu ay ay maaragtay arrimahan u dhaceen kadib laba kun iyo soddobadii qaar ku biira tandiimiyo badan oo kii nimankii nimankii jamaca almuqaatil ee liibiya ka mid yihiin qaar badan baa ku biiray oo si toosa qaacido u noqday awal waxaa yahay oo xubin ka noqday xubin ka noqday ha taasna waa laga faa'iiday in in muslimiinta ay midoobaan ku midoobaan arrintaa oo xarakadaaba ka mid a xarakadiina way ka mid tahaa xarakooyin badanoo marka hore ka dagaalamayay sidii quduur iyo dalkooda qura ka dagaalamayay ayaa marka waxay ku xidhmeen markaskii iyo qaaciday ku xidhmeen marka jihaadkii caalami noqda halkaas maaragtay saas u xoogeystay taasna waa laga faa'iidaystay maxaase laga baran karaa marka weeraradaas
wallahi waxaa laga baran karaa in horta maraykanka uusan siduu wuxuu sheeganaya iyo wuxuu dhowatay soo iska liito haddii ilaahay maarata loo kaashado oo qoriga loo qaatana in la baabi'in karo gebigiisaba maaragtay haddii weliba ay muslimiintu isgarab taagi lahaayeen mujaahidiinta maraykan waxaan leeyahay inooma soo dhowaadeen baanba isle maba soo dhowaadaan baan isleeyahay waxaan xusuustaa sheikhii la odhan jiray sheekh cabdilxamiid alkishki waa sheekh masri oo indhaal abuu ahaa laakiin ilaahay cilmina baray geesinimo iyo jurca carabkiisa ku dagaalami jiray waa ninkii markii soomaaliya lagu dilay culimadii lagu dilay kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii ayuu aad uga murugooday markaasuu khudbaduu ka jeedin jiray masar aan la dhegeysan jiray wuxuu leeyahay tareenkii jannadaa soomaaliya soo maray toban buu ka soo helay soomaalida inta kale yani waa u sabciyaan shuuciga moogtahay marka wuxuu tareenkii jannada u socday baa soomaaliya soo maray toban qof buu ka soo helo jannada raba ayuu odhan jiray waa ninkii odhan jiray yuhuuddii marka laga hadlayo maxaad sheegaysaan yuhuuddu markaa saddex malyan iyo afar malyan waxaa lagu shaad waa yara bateen xoogaay marka wuxuu leeyahay dadka carbeed isagoo markaa carabta keliya xataa maarata ku hareereysan yuhuudda haddii ragga urdun jooga iyo suuriya iyo masar iyo lubnaan jooga wuxuu la jeeda inta xagga yuhuudda u jeestaan ay kaadida xagga u jeedeen kaadidooda yuhuudda loo jeedin loo jeediyo yuhuudda kaadida qaadi badda ku dar lahayd buu odhan jiray marka waxaan isleeyahay haddii markaa mujaahidiintu ay dacam ka helayaan shucuubtooda maraykan maanta maba soo dhowaadeen wuxuu noqon lahaa taariikhda wax la akhriyo maraykan baa jiri jiray layahaad u noqon lahaa baan isleeyahay waa tahay mid ka mid ah asbaabaha een ugu waaweynaa ee horseeday weeraradaasi waxaa ka mid ah sheekhana taageerada maraykanka ee yahuuddu uu xilligaa siinayey maantana si ka badan sidii hore ayay u jirtaa suurtagalnimada in weeraro kuwaas la mid ah kooiyo tobankii sebtembar kuwa la mid ah ay dhacaan halkee ayay gaarsiisan tahay markaad akhriso dhacdooyinka hadda socda iyo waaqaca hadda taagan waxaan isleeyahay asbaabtii saa sheegtay way joogtaa asbaabtiiwaana kasii dartaba kasii dartay waa kasii xoog badatay oo haddii maalinta ahayd maarata gobollo mucayana iyo maanta falastiin waxa ka socdaaba kugu filan maaragtay dersi kugu filan waxaa qasda ka socdoo kale marka asbaabtii oo markaa lagu beegsanayo oo ahayd in mustadafiinta muslimiinta maraykan laga dhiciyo iyo kaalmada yuhuudda uu siinayo inuu joojiyo oo dhaqaalihiisa la burburiyo oo ciidankiisa la burburiyo tii asbaabtii hortaas u taagantahay iyadoo ka dartay oo dacamkiisii yuhuudda u siinaya waa sii ziyaaday hadda isagii baaba dagaalamaya oo isqarinaya ciidamadiisa baa ku jira ciidamo maraykana oo diinta yuhuudiga aaminsan oo badan baa waxay ka dagaalamayaan maanta qazay ka dagaalamayaan kuwa isku magacaabay inay saad khayriya yihiin oo musaacadaad fidinayaan oo askaro mukhaabaraada oo maraykana dhooban arrinta arrintu way ka dartay intii hore way ka dartay asbaabtii way joogtaa ragga ee dagaalamayana waxaa isleeyahay maalinta iyo maanta maanta awood badan yihin baan isleeyahay ragga dagaalamaya mujaahidiintuna maalinta iyo maanta awood maanta awood badan baa isleeyahay markaa suuragal anigu ma ma ilama foga jugtii la gaarsiiyey maalinta iyo midka adagba la gaarsiiyo iyadoo asbaabtiina taagan tahay lagu galay oo wixii maaragtay dee muslimka u geysanaya mustadafiinta in in loo aargudo maantana ay mudan yihiin iyadoo raggii maalinta dagaalamayey oo u geystay dhacdadaa geystana ay maanta intay ka xoog badan yihiin waxaan isleedahay insha allahu tacaala ilaahayna aanu barino maaragtay kuwa wixii ku dhacay maalinta ay wax ka daran inay ku dhacaan maraykan waxaana isleeyahay arrintu aad bay suuragal u tahay baan isleeyahay ma isleedahay sheekhana ummadda muslimka haddii ay garab istaagi lahaayeen mujaahidiinta khaasatan sheekh usaama bin laadim raximahullah in la awoodi lahaa in maraykanka la jebiyo islamarkaana uusan awood ku yeelan dunida oo uusan xilligan taageerada uu u muujinaya yuhuudda aysan jiri lahayn saasaan isleeyahay nacam saasaan isleeyahay oo muslimiintu runtii intooda badan ani way hurudaa waaqicana way ka dhacsan yihiin umana diyaargaroobin macrakadan ka dhexaysa xaqa iyo baadilka umay diyaargaroobin maalintuu usaama u baaqayey oo lahaa maarata war iskaaga garabtaaga war maaragtay maraykan layska dhiciyo yuhuuda layska dhiciyo haddii u dhegan uglaan lahayen warkaa qaadan lahaayeen ruqyaadooda ay ku dabafayli lahayn taacadda ah ee islaamka maarata u danqanaysa waxaan isleeyahay maraykan maanta wuxuu noqon lahaa wax taariikhda laga sheekeeyo dowlad weynoo maraykan la yihahda jiri jirtay gacmaha muslimiinta ku burburta maanta in la odhan lahaa baan isleeyahay waabata aan kuu sheegayo sheekha aan kuu sheegayo kishki wuxuu leeyahy iskaba dhaafta in xabad ku tuurina kaadida xaggooda haddii loo jeediyo baaba yuhuuddan yar meesha lagu abuurtay yaaba badda lagu dari lahaa kaadidada qaadi lahayd buu leeyahay marka haddii ay shacab weynaha jamaahiirta muslimiintu ay qaacidadu ay mujaahidiinta isgarab taagi lahaayeen maanta warku inta waa ka duwanan lahaa baa isleeyahay maraykanna maaragtay wuxuu ku ururi lahaa meeshii maarata dalkiisu ku ururi lahaa adduunkana gacmaha wuu kala bixi lahaa caalamka islaamkana wuu ka duuduuban lahaa ayaan isleeyahay sheikhana maadaama xilligii ay dhacayeen weeradan aad ku sugneed afghanistan iyo bakistan inta u dhexaysa dadkii muslimiinta ahaa ee carabta ama dadkii kaleba sidee xilligaa u soo qaabilayeen jihaadka iyo shuclada jihaadka ee markaa dhulkaasi ka jirtay aad bay u soo qaabilayeen xaqiiqatan waxaan xusuustaa madaariskan wax ka dhigi jiray inamadu markay fasaxa galaan wiilasha reer afghanistan wax u dhigi jirnay anigu dadkan wax u dhigi jirnay reer afghanistan bay ahaayeen laakiin bishaawar iyo bakistan usoo qaxay macaahidii uu sheekhii cazaam iyo raggii kale ahlu khayrkaaba ay sameeyeen sida maxdul aqaliyaat iyo maxdu salmaan alfarisi maxdul ansaar maxdu abu xaniifa iyo wixii lamida maxmed umalqura macaahidda ragga markay ka baxaan oo marxala thaanawiya ay ka baxaan maxadka sare sharciga ah markay ka baxaan fasax baa la siiyaa sanadkii hal bilba ama laba bilood baa la siiyaa markay kulayl waqtiyaha kulaylaha waa la xiraa madaariska ama macaayidda markay tagaan hadday saddex boqoloo wiil ahayeen markay fasaxa galaan u yaraan afartan iyo konton maab qanaan jirtay saasay jaadka ugu biiri jireen waa kuu sheegayaan markay baxayaan hadda qaar ba intay kugu yimaadeen macalin inayna isarag baa laga yaabaaye maca salaama markaasaad iska fahmaysaa inay rabaan inay jihaadka ku biiraan marka reer aad baa maarata iqbaalka xataa waxaa laga iman jiray intayan dhicin intayan dhacdadu dhicin ee u dhexaysay waktigii taalibaan xukumayeen taalibaan si buuxda dalka waxay u qabsadeen marka hore qandaraadqandahaar waxay ka bilaabeen sagaashan iyo afartii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii laakiin kaabul gacantooda waxay ku dhacday sagaashan iyo lixdii waktiga iyada ah aad bay dadka xataa aan afqaanta ahayn ay u imanayeen aad bay ugu soo qulqulayeen oo iman jireen oo ugu soo biiriyeen jihaadka reer afghanistanna waa saan kuu sheegay wiilkii kore shan iyo lix iyo toban gaadhaba markuu hanaawida dhamaysto ama sharciga dhamaysto intooda badan boqolkiiba labaatan u yaraan isagaan dhammaysan buu kuusoo noqon maayo wiilka isagoo maaratay fasaxa oo sanad u harsanaa adduunkiisa ugu harsanaa ama laba ugu harsanayd baa xukulinta ku imaad iyagoo tobanay ku imaneen macalin aan isu ducayno haddayna is arag markaasaad marka xaggee aadayaan jabhadda jabhadii aadayaan oo markaa waxaa aad loola dagaalamayay ninkii la odhan jiray axmed shaah mascuud baa ku furaa oo maraykan iyo gaal ay dabada ka wadagtay oo isaga ilaa marka daalibaan xataa manaadiqdu isagu ay deganaayeen nimanka reer farisiinta ah waadi bansheer iyo lama qabsan waxaa kaloo la dagaalamaya niman shiico la yihahda hazaara oo meeshii bamiyaan meeshii marka dambe asnaamteeda la burburinayay mar dambaa taasuna gacanta daalibaan ku dhacday marka wiilashaas waxay rabaan inay axmed shaah mascuud iyo kuwa murtadiinta la dagaalamaan ayna la dagaalamaan shiicadan eeraan garab siinayso ee wilaayatu bamiyaan haysta ee meeshaa qabsaday saasay u tegi jireen dagaalkaasay u bixi jireen markaas kuwa soo qaar soo noqdaan bay ku leeyihin hebel waa shahiidi hebel waa shahiidi hebel waa wiilashaas shalay u dhegeysay marka aad baa loo qaabili jiray aad bay maaratay ay u socotay maaratay in safuufta jahainta lagu biiro aad bay u badnayd
adinka dadkiina soomaalida ee xilligaa bakistan joogaya afghanistan ka waran dareenkiinu siduu noqday weeraradaa kadib maxaa iska kiin bedelay wadcigii aa ku sugnaydeen horta wadciga marka hore kamaana dhacsanayn waan la soconnay oo adigu ama marka hore macalin ahow oo dhinacan tacliinta lagu jeediyo ama mujaahid qoriga sitahayadoo marba jabhada taga kasoo noqdo oo meesha lagu kulmi jiray hal guriyo guri martiyaday bishaawar ku lahayn soomaalidu arday waxaa jira jaamacatu bishaawar dhigta oo caadi ah qaar caafimaad barto iyo qaar wax kale barto waxaa jira marka dad mucalimiino iyo dad weliba shaqooyin u haya islaamka oo muasasad islaamiya ka shaqeeyo waxaa jira dad iyagu faqad hadafkooda dhanba waa mujaahidiin iyagu waa jabhado weye marka markay soo degaan meesha lagu kulmi jiray marka waxa dhacayana waan la soconnay oo dee maanan moogeyn intii markii horeba intay dhacdooyinku dhicin laakiin markay dhacdooyinkii ay yimaadeen waala waala raggii horta mujaahiintaha iyagu buuriya ku noqdeen fasax dambe noogu yimaadaan iyo booqasho waaba la iska qabanaya marka maba in la arkaba ma rabaan moogtahay intayadii macalimiintii waxayd iyo shaqaalihii kale oo muasasadka u shaqaynayana waxaan noqonay gacanku gabado hataa guryihii baa hameenka in la seexdo ayaa suuragal noqon weyday marka meesha aad ka shaqayso maalintii inta badan meesha ay laafitada ku taalla ee muasasada carabiya khayriya ku taalla way ka lexleexan jireen meelaha shaqada laakiin guryaha ashqaad guryaha la degan yahay bay udhici hameenka udhici jireen mukhaabaraadka bagasaantu iyagoo maraykankii oo u shaqaynaya wareenkan la socdo oo malafka daba wato oo magaca kaa qoray oo maxaa la yidhahdaa uu la socdo waa kamandos oo bakistaniin ah oo maraykan ku adeegsado iyo dadkii si ayadoo rag iyo dumar balo hameenkii guryaha imanaya
marka dareenkii marka wadciga amniga waa adkaaday waqti aad iyo aad iyo aad sidii hore isaga bedelay oo dadkan iska macalimiinta iska maaragtay xamaalanayay markii hore markii laba bilood ama saddex jooga waa loo iman jiray nimanka la yidhaahdo mukhaabaraad bakistaaniya wax kaa buuxbuuxinaya waxay kaa buuxiyeen toban sano ka hor bay maalin kasta shantii bilood marka ugu soo noqonayaan war maad soo gashay maxaad u soo gashay xaggaad ku dhalatay maxaad baratay intii maalintii u horreeyay baasaboorka maad kaa qabanayeen ay ku weydiiyaan bay kugu soo celcelinayaan kugu soo celcelinayaan yani waxay leeyihin ninkii wuu joogaa waxaa la akidaya inaad joogto aadan jabaha ku maqnayn inaan buuraha aadin weliba marka fasaxa la yahay iskuulladu fasaxa yihiin ama macaayadu fasaxa yihiin bay aad kuugu imanayaan kuu raadinayaan marka telefoonkaaga haystaan u qoran waa ku soo raadinayaan meesha shaqaday kuugu imanayaan meelihii lagaa heli karo dhan bay kuugu imanayaan ururka guriga soomaalida martida kuugu imanayaan iyagu waxay ku hayaan kontaroolkaasay kugu hayaan oo inaadan waxaa layska ilaalinaya waa inaadan qori qaadin oo intii fasaxa aadan buuraha aadin marka amnigu aad buu adkaaday guryihin laysugu daataa timi waxaa timi in reer intaan iska ka fogeyno oo islaamabaad aan idhaha dumarkii iyo caruurtii xagga aada oo meeshaas waxbarasho ka doonta annagii uun kusoo harno shaqadii dhexdeedii habeenkiina saddexna maalintiina joogno aan la bixinba baa soo dhacday marka aad baa amnigu adkaaday dareenku saasuu noqday marka waxay noqotay markii hore mujaahidiin baan raadinayna bay odhan jireen waxaa caddaatay qof kastoo muslima oo ama ha jihaado ama yu jihaadine maraykan inuusan kala soocayn taasna way noo caddaatay safarada warkooda badaa warkooda badaa fiisaha ay ku siinayaan marka dambe waxay ku leeyahay fiisa waxaa la qaadanaya sanadka marar cusboonayn jiray marka maalinta waxaa lagu leeyahay balaag liiska lagugu daray liiska madow baa lagugu daray oo yaagu muxuu yahay maya liiska madow baa ku jirtaa lagu jadiidin maayo markaasaa lagu wareejinaya wareejinaya wareejinaya marka inaad iskaga tagto oo ka baxdo markaana weliba halis u tahay in airbortka lagugu qabto oo lagugu marmarsoodo fiisiya baa kaa dhacay marmar waxaa lagugu marmarsinya laga dhiganayaa fiisiya dalka ku joogtaa kaa dhacay jeelka lagugu ridaya waxaa laga yaba inaad soo noqon aad horay goontinama lagugu qaado taasaa dhici jirtay rag waxaan ogahay ka soo baxay meesha nagaga soo tegey oo inay xataa eroboodhada bakistaan ka duulaan kasoo duulaan ay u suurageli weyday dhul intay maraan jaynaha iyo xaggaa ka soo baxay baan xusuustaa marka safaradina aad bay u adkaadeen waxaa kaloo dhacday hay-aadkii khayriga ahaa ama madaaristii in cunaqabatayn lagu soo rogo oo dadkii xataa wuxu soo diri jiray ee la raadiyo sacuudiga iyo meelaha lamid waxu soo diri jiray dadkii muxsiniinta ah muxsiniinta hebel waa la qabtay hebel waa la qabtay hebel waxaan xusuustaa nin la ohan jiray mansuur alqaadi oo aad u fiicna weliba dad maraykanka kusoo bartay buu ahaa idaarada soo bartay oo marmar korneen noogu iman jiray madaariska sacuudiga oo dhan ku yaala afghanistan iyo iman jiray iyo bakistan oo aad mutaxamis jihaadka ugu ahaa oo xitaa markuu inta yar kula jooga ilmahan macaadda ku jira uu taxriirin jiray maalinta dambe in la yidhaahdo mansuur alqaadi way qabteen maraykankii baa qaatay sacuudiga u dhiibay hadda waa ninkii reer sacuudiga u dhashay isagoo dalkiisa joogaa la dhiibaya maraykan baa loo dhiibayaa kaxaysanaya waa gartay marka arrintaasi marka dambe u adkaatay aad bay isu bedeshay
afar labaatan sano kadib sheekhana ma la dhihi karaa bulshada maraykanka ee gaalada ah waxay ku baraarugeen asbaabihii loo weeraray koob iyo tobankii sebteembar iyagoo cashir ka baranaya duulaanka khaze ee yuhuudda iyo waraaqaddii sheekh usaama ee labaatan sano kadib dunida xusuusisay dulmiga maraykanka uu ka wado saas weeyaan ummadda maraykanka hadda qaar badan oo hadda ardadooda dhalinyartooda jaamacadaha dhigta iyo aad bay u baraarugeen oo mudaharaad iyo waxay wadaan iyo cadaad sin xukuumada waxba iyagaan waxba maqlayno nimankan waa niman go-aan qaatay in muslimiintu baabiyaan laakiin ardadaa qaar badan oo ka mid a waan hataa muslimiin xataa ahayn muslimiin maraykan aan ahayn aan ahaynna ardada maaragtay ajaanibka wax ka barta maraykan ee maraykan gaala ah oo laga yaba kristan inay yihiin iyo calmaani inay yihiin baa xataa arrintaa ka dhiidhiyey oo xaqiiqadii waxay ogaadeen loo sheegi jiray usaama inuu yahay nin gardaran oo wixshiya oo nabad oo maaragtay dhigiyacaba arrintiiba inay noqotay markii qase waxa ka dhacay arkaan oo inagu wixii usaame lagu eedeynayso inagaan samaynayna baabi'inayna maxaa la ilmihii baabi'inayna islaamihii baabi'inayna iyo marasti baabi'inayna odayaashii duqeydii ahayd baabi'inayna markaasay dib waxay ugu noqdeen risaaladiisii inay akhriyaan dib u akhriyaan oo ay ogaadaan wuxuu ka dagaalamayay inuu waxaan maanta dhacay ay yihiin marka way baraarugeen qaar badan baa baraarugay laakiin xukaamta maanta haysata caalamka maarata gaalada ama caalamka ba haysata oday dhegay wax ku maqlaan ma laho qori waxay u baahan leeyihiin waxay waxay goosteen islaamka in la tirtiro ninkii la kon mikafili la odhan jiray waa mid talyaani waxa filaya wuxuu- wuxuu noolaa qarnigii afar iyo tobnaad waxaa la yidhahdaa wuxuu dhashay kun afar boqol iyo eh, afartan iyo sagaalkii kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatankiina wuu geeriyooday siyaasadda ku socdaa waa ninkaas fikradiisii oo wuxuu aaminsan yahay wax diin lahaa meel layska dhigo in wax akhlaaqa meel layska dhigo wuxuu nadariye uu aaminsan yahay la yidhaahdo alghaayatu tubariru lwasiila haddaad hadaf leedahay si kasta ku gaadh hadda waxaad rabtaa inay muslimka baabi'iso caruur ha u naxariisan dumar ha u naxariisan maraafiqda iyo dhakhtarada ka bu- eh, cusaalada ka burburi biyaha ka burburi korontada ka burburi hadafkaagu waa inaad qazi matalan qabsato marka haba habaha ka tegin akhlaaq dabarta iyagu ma laha marka eh, nimankana waxba maqlayne shucuubtooda xitaa qaar badan baa dareemay oo maanta leh war waan gardaranahaya ummaddan sida ka dayno oo reer khaza maaragti waa waa bashar oo sidanoo kale dareen leh oo dhiig leh Eh, marka eh, saa loo dilin waxay galabsadeenna male oo ilmo iyo caruur haddii mad- mujaahidin raadsanaysaan oo aad raadsanaysaan kitaabul xusni qasaam iyo iyo maxaa layahay jihaadul islaam iyo niman ka dagaalamay meesha raadsada laakiin dumarkan iyo maxay eedeen iyo ilmahan iyo duqaydan maxay eedeen dad badan oo saa ku baraarugsan laakiin kuwa hogaanka haya maanta ee nimankan dee sahayanat uljudud la yidhahdo sahayanat uljudud sahanuuyinta cusub oo nimankan jamhuuriyiinta la yidhahdo taraam iyo waxdaran ay ka mid yihiin dheg wax lagu maqlay male shacab ayaan maqlayn cid kale ayaan maqlayn waa was- qaayadii bay u socdaan iyo hadafkii ay- ay- ay dhigteen oo ah in falastiin la baabi'iyo shacabka falastiin wax la dilay iyo wax banaanka lagu tuuro laga dhigo taas baa iyaga u cad laakiin shucuubtu dareen baa jira kacdoon baa jira mudaaharaad baa jira waxay ogaadeen wax badan oo loogu sheekayn jiray inay been yihiin oo iyagu ay yihiin irhaamiinta dhabta ah ay kuwa u taliya ay yihiin bay ogaadeen waa gartay Een, dadka muslimiinta maanta waxay ku jiraan sheekhana dacfi iyo wahan halkii ugu liidata ah waxa qaze ka socda ayaana markhaati nool ah oo la wada arki karaa Een, ummadda muslimka ah maxaa la gudboon oo aad kula dardaarmaysaa maanta Eh, dardaaranka aynu ummadda muslimkaasi inaynu nafteena inoo ka bilaabayna waxa weeyaan maaragtay maanta waad aragtay eh, cadaawaddii awalba way iska cadday laakiin way korodhay gaaladu way haysay muslimiinta u haysay way korodhay haddaan yur la iska odhan oo la iska qaban oo la iska celinna waxay u socdaan waa inay caalamka islaamka oo dhan ay ka dhigaan sida maanta waxay qaza ku hayaan oo kale ay ku sameeyaan ilaahay unbaa naga hayo ku badbaadayna maaragtay raxmadiisa yacni waxay kuula hadhayaan ma laha marka ummadda waxaan kuula dardaarmi lahaa horta ilaah ki- inay kitaabka ilaah u noqdaan kitaabka ilaahay inay u noqdaan kitaabka ilaahay ayay wax badan oo ka faa'iidaan ka helayaan noloshoodii dhan iyo badbaadoodii aakhiriya adduunkaba kitaabkay ka helayaan jihaadkii bay ka helayaan oo kitaabka wuxuu ku boorinaya in gaala la iska dhiciyo intaasoo aayadood aan tirada ahayn buu maarata ku boorinaya waxa maaragtay kitaabka ku boorinaya inay midoobaan oo hal noqdaan hal meel hal saf noqdaan maantana se u kala daadsan yihin waan u jeednaa ducufka ay ku jiraan iyo liidnimada waxaa saas sheegtay kugu filan daliil iyadoo intaas oo malyan oo muslimiina ay saas ugu hareereysan yihiin oo dhagaxa laga soo tuura xuduudka masar uu qase soo gaadhayo mamara rafax waa meel mamar ama waa hal baab oo waa hal baab baa udhexeeya ghaza iyo dalka masar ayaa iyadoo intaa loo jiro ayaa waxay keentay maanta in saa loogu daawado reer ghaza in saa loo baabi'iyo saa loo ciribtiro saa loo xasuuqo dadkii marka midnimadii waxaan iga galay falastiin bay ka socotaa buu ku leeyahy waxaan xusuustaa dadki maanta xataa raganimada islaamka sanaa raganimada baa ka tagtay dadnimadaa ka tagtay waxaan xusuustaa dagaalkii markuu dhacay caynu jaaluud eh, qaa'idkii weynaa ee qudus ninkii la odhan jiray uu hogaaminayey yaa markii u horreysay markii tataarkii soo shaam soo qabsadeen oo ogaaday inay masar ku soo aadan yihiin ayuu kuma sugin masar kuma sugine ciidankiisi xooggiisi qazo u diray meesha qazo layahdo ayuu u diray ilan qaza waxa weeye waxa weeye waa amnigii waa xuduudka amniga laga ilaalinayay masar laga ilaalinayay marka wuxuu sameeyey ka hortag w- darba is- istibaaqiya ayuu sameeyey. isaga meeshay kusoo duulanaayeen khazaaheed buu uga hormarayba iyagaaba dabinkii kusoo dhacay marka xataa kuwa xukaanta ee maanta dulliga ee masar xukumaya siisi iyo waxa lamida iyo ciidamadiisu hadday xataa iska dhaaf islaam ay u danqadaan ay ay xataa wadaninimo hadday u danqanayaan wadanimadu shay banaan maaha inaad maarata aad diinta ka horreyso aad maarata iyada ka dhigato diin laakiin hadday xataa ku fikri lahayn maanta inay masar badbaadiyaan oo masar ahaan u badbaadiyaan iyaga islaam badbaadinayn waxaa la gudboonayd yuhuuddan hadda qasa soo gelaysa meesha u socota ah- nihaaya meesha u socota waa misr wey yuhuuddu ma leha xuduud yuhuuddu waxay aaminsan yihiin nadariye la yidhaahdo min alniil ila alfuraat waa khariiday samaysteen waana ka go'an tahay intay juhud ku bixin karaanna waa ku bixinayaan gaaloo dhanna arrintaa waa ku ayeedsan yahi waa ku raacsan yahi marka niilka lagu sheegayo waa masar dhexdeedi ubucdeedi weyan marka inuu waxaan masar jooga waxaa la rabaa inay fahmaan inay fahmaan maanta weesha loo socdaa maaha inta khazal la qabsado oo la burburiyo oo ardadu nabad noqonaysa yuhuudi faraha laabanaysa wallaahi hadday maanta ku dhaafaan ghaza hadday ku dhaafaan oo ay qabsato yuhuudu laa qadar allah hadday qabsato tallaabada ku xigta waa masar weeyaan mase fahmayaan marka waxaa la rabaa maas ummaddu inay kitaabkeeda u noqoto kitaabkaasaa midaynaya oo ka dhigaya ummad isu danqanaysa oo maaragtay hal saf ah safkii baa kala daatay maanta oo kii geedkaa kuu jiray baan kuusoo gurmanayn oo kule meeshan waxaa la yidhahdaa falastiin halkana masar baa la yidhahdaa waa waa kaartaday dhigeen saykis iyo biuka labadii nin adduunka caalamka carab kala qaybsaday oo lagaa dhaadhiciyey adigu masri baa tahay wax kale waxba kaama gelin wax kale marka halkaasaa loo kala xidhay halkaas arrintii noqotay marka haddii muslimiintu ay midoobi lahaayeen waxa weeye waxba iska hadday kitaabkooda ku noqon lahaayeen way midoobi lahaayeen hadday midoobaan kitaabku wuxuu ku boorinaya inay jihaadaan way jihaadi lahaayeen hadduu maaragtay kitaabka ku noqdaan kitaabka inay isu naxariistaan oo isu dhibriyaan oo jirkooda isu danqada ayuu ku boorinaya way yeeli lahaayeen marka waxaan ummadda kula talinayna kitaabkeeda inuu noqoto waa mastaru talaqi alwaxiid meesha keliya wax laga qaato qofka islaamka wax ka qaato halkaas weeye dimuqraadiye iyo qabaaliye iyo qaran iyo waxaa dhinta meel la iska dhigo oo xuduudahaas iyo derbiyadaas gaalada inta la jebiyo kitaabkii lagu midoobo oo saf keliya la noqdo oo jihaadkii maarata la cilaansado qoriga la qaato icdaad la sameeyo oo magaalo la iska dhiciyo wax kaleo maanta ummadda lagula ballamayo ummadda tira yaraan ma hayso maal la-aanna ma hayso waxaa haysa kala daadsanaan iyo siyaasad xumo iyo in gaala gacantii u gashay oo xukaamta xunxun muslimiinta maarata dusha laga saaray inay niman gaalada u adeega yihiin kuwaa in laiska leexiyo jihaadka laga bilaabo iyaga markii safka la mideeyo oo kitaabka loo noqdo hadafka u horeeya gaaladaba ka sokeeya inuu noqdo kuwan murtadiinta la isdhaafiyo haddii markaa muslimiinta iyo gaaladu isku soo baxaan muslimiintu way ka reynayaan gaalada laakiin waxa kan dulliga ee kula dhashay dalka kulale kuwa midabka eg afkaagii luqadii ku hadlaya kuwaasaaba intaadan gaaladii gaadhinba kuwaasaad isku ilka beelaysa isku dhamaanaysa marka waxaan kula talin ummaddu inay midowdo kitaabkeeda ku midowdo markaas insha allah cizadii usoo noqonayso cumar ibn khataab waxaa laga wariyay inuu yidhaahdo odhan jiray annagu waxaan nahay ummad ilahay islaamka ku cizeeyey haddaanu cizada meel kale ka raadino adallana allah ilahay waana duleynaya ilin ilahay duleeyana maxaa u yaala ilahay duleeyey maxaa u yaala waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim bu ilahay quraankiisa ku leeyahy qof ilahay duleeyey meel karaamo looga raadinay sharaf ma laha marka ummaddu kitaabkaasay sharaf ku lahayd iyo islaamkaasay ku lahayd inay u noqoto oo kitaabka difaaciisa iyo ku dhaqankiisa isu taagto oo safkeeda midayso oo kala daadsanaantan iyo anigu dal hebel baanahay ana dal hebel baanahay anigu xisbi hebel baanahay adna xisbi hebel baa tahay iyo adigu qaara heblaatay waxaasoo dhan inta xawaajistaasoo dhan inta laga gudbo in gaalo la iska celiyo saf qura la noqdo ayaan kula talin lahaa ummadda waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaan ku hakinaynaa barnaamijkeenii andalus bodkasti oo mar kale maanta uu marti inoogu ahaa sheekh cabdililaah islamarkaana aan ku soo qaadannay xalqa ku aadan weeraradii koob iyo tobankii sebtembar oo hadda laga joogo afar iyo labaatan sano intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonna insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة